qoraal lagu magacaaba axmed ibraahim ayaa qoray maqaal ku qoran luuqadda ingiriiska kaasoo uu cinwaan ooga dhigay maxaanay dowladda maraykanka awood oogu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya maqaalkan oo lagu daabacay websayt lagu magacaaba responsible statecraft ayuu baarahan ka faallooda arrimaha qaaradda afrika wuxuu ku tilmaamay in labaatankii sano ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka ay ku lug leedahay duulaanka soomaaliya sidaasoo ay tahayna ay awoodi la'dahay inay awood militari ku maquuniso xarakada mujaahidiinta al-shabaab horudhaca maqaalkiisa wuxuu ku soo qaatay warbixin uu dhowaan daabacay wargeyska new york times taasoo uu ku sheegay in maamulka cusub ee trump ay ka doodayaan xidhitaanka safaaradda maraykanka ee muqdisho sababo ku aadan korarka weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsanaya xayndaabka xerada aadka loo ilaaliyo ee xalane axmed ibraahim ayaa tilmaamaya in xusuusta wixii ka dhacay sannadkii labada kun koob iyo labaatanka dalka afghanistan ay weli la nool yihiin mas-uuliyiinta ameerikaanka ah taasina ay keenayso in laga fakaro waxa ka dhici kara soomaaliya haddii uu xaalka sidan ku sii socdo waxaa jira sababo loo qaateen ah oo keenaya in la isweydiiyo sababta ay dowladda maraykanka u awoodi la'dahay inay jebiso xarakada al-shabaab xilli wax ku dhow labaatan sano uu maraykanka qayb ka yahay howlgalka militari ee soomaaliya inkastoo kaalinta maraykanka ee dalkan aanu gaarsiisnayn kii afghanistan oo kale ayuu leeyahay qoraaga maqaalka axmed ibraahim inta badan waxaa la soo celceliyaa la wareegitaanka taalibaan ee xukunka afghanistan sannadkii labada kun koob iyo labaatanka iyo suurtagalnimada in wax la mid ah ay ka dhacaan soomaaliya qiyaaskan iyo isbarbardhigan ayaana sii xoogaystay muddooyinkii u dambeeyey oo ay al-shabaab dib ula wareegtay deegaano iyo degmooyin horay looga qabsaday ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan cinwaankiisu yahay maxaanay dowladda maraykanka awood oogu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan lagu daabacay websayteka responsible statecraft dowladda maraykanka waxay aad iskaga ilaalisay in ciidamo aad u fara badan oo ameerikaan ah keenta soomaaliya laakiin taasi beddelkeeda waxay tababarro iyo taakulaba la garab istaagtay ciidamada shisheeye ee ka socda waddamada afrika iyadoo dhanka kala dhistay ciidamo kumaando soomaali ah kuwaasoo tiradoodu u dhexaysa saddex kun ilaa shan kun oo askari laakiin wakhti xaadirkan maraykanku wuxuu hoos u dhigay taageerada maaliyadeed ee uu ku bixinayay howlgalka midowda afrika ee eyusom kaasoo dhowaan la hirgeliyey ayuu leeyahay axmed ibraahim qoraaga maqaalkan marka laga yimaado maraykanka wuxuu qoraagu tilmaamayaa in turkiga uu yahay dalka aadka u taageero dowladda federaalka waayadii u dambaysayna xasan sheekh maxamuud ayaa laba jeer u safray ankara mar uu ka hadlaayey tallaabooyinka ay suuragal ka tahay inay qaada dowladda maraykanka ayuu sheegay inay laba arrin hor taallo waa midda koowaade inay muqdisho ka saarto diblomaasiyiinteeda taasina wuxuu tilmaamay inay horseedi karto burburka dowladda federaalka tallaabada labaad waa inay kordhiso weerarada duqaymaha ah ee ay ku beegsanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuse qoraagu tilmaamay in duqaymaha darooniska wax guul ah lagu xaqiijin waayey shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay al-shabaabna ay weli samaynayaan horumarro muuqda axmed ibraahim ayaa tilmaamaya in dowladaha reer galbeedka ay ku guuldaraysteen inay dhisaan dowlad awood leh oo ka hana qaada magaalada muqdisho taasi beddelkeedna dowladda federaalka ay tahay dowlad taag daran musuq maasuq hareeyey kuna tiirsan taageerada iyo taakulada dibadda si ka duwan middaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay inay ku xidideysatay bulshada soomaaliyeed fariinteedana ay tahay mid ay la dhacsan yihiin dad badan oo soomaali ah al-shabaab waxay sheegayaan inay ka soo horjeedaan wujuudka shisheeye ee soomaaliya tanina waa fariin ay la dhacsan yihiin dadka soomaalida al-shabaab waxay xoogga saaraysaa wacyigelinta iyadoo adeegsanaysa gabayada dhaqanka ee soomaalida ayuu yidhi axmed ibraahim qormadan uu qoray qoraagan lagu magacaabo doctor axmed ibraahim waxna ka qora arrimaha islaamka ee qaaradda afrika ayaa ku biiraysa warbixinnada iyo maqaalaadka ay waayadii u dambeysay daabacayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolkaba kuwaasi oo isku raacay suurtagalnimada in wakhti aan dheereen uu isbeddel xoogan ka dhaca soomaaliya magaalada muqdishona ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab